بسم الله الرحمن الرحيم sida aan waxaan waxay yar rabaa inaan ka hadlo mas-uuliyadda saaran ee guddiga doorashada ee culayska iyo qiimaha ay leedahay guddiga doorashada waa guddi loo aaminay masiirkii iyo aayihii ummadda reer galmudug waa mas-uuliyad aada iyo aada culays ula weeye waa mas-uuliyad la rabo inay isku xaliso dad murashaxiin iyo siyaasiyiin dhammaan dalo kala duwan iyo aragtiyo kala duwan leh iyada oo la rabo mar kastaba in danta guud waxa ay yani meesha ay ku jirto in la siiyo mudnaanta iyo ahmiyadda waxaan wada ognahay dad waxaan nahay muslimiin ah xagga ummadda mas-uuliyaddeeda oo la qaado waxa islaamku uu ka qabanaba waxaan ognahay wax kasta ee qofka mas-uuliyada oo uu qaadayna waa wax la weydiinayo amaam allah sidaa darteed ayaa waxaa culayska iyo waxyaabaha muuqanaya iyo wakhtiga la bixinayo intaba waxay waxaa keenaya mas-uuliyaddaasi ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay waxaan marka ka codsanaynaa baarlamaanka annagana soo doortay ee xilkaa noo xil saartay iyo musharixiinta aan shaqada aan maanta hayno aan ayaga ku kala saarayno ama aan u hayno iyagu siay wax ku noqon lahaayeen iyo shacabka reer galmudug dhammaan waxa aan ka codsanaynaa waxa aan qaadanayno iyo go-aamada aan qaadanayno in ay yihiin kuwa aan ku ilaalinayno masiirka iyo aayaha ummadda aan ku ilaalinayno inaan ku ilaalinayno annaga aayahayagii aakhiradannadii inaan ku ilaalinayno oo aanan ku salaynaynin masaalix iyo dana gaar ah sidaa darteed waxaa dhici karta go-aanada la qaadanayaah in ay u muuqdaan qof inay culays ay ku noqdaan ee qof inuu u arko inay maslaxad u yihiin annaga marka waxaan u caddaynaynaa dhammaan inta hawshani ay nagala dhexayso in aan go-aankan aan u qaadanayno oo si gaara qofku qalbigiisa ayuu isagu tiisuu si gaara mas-uul uga sii yahay anoo magacii guddiga ku hadlaya qalbisami inay sidaa ku qabaan oo ay sida aan anigu u qaatay u qaateenna aan u arko waxaan caddaynaynaa inaanan wax dan ah oo gaarahun ku salaynahay inaysan jirin sidaa darteed inta wax nala leh waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba ka codsanaynaa in ay ku qaataan ee in ay tahay dantii guud wixii loo arkay in ay tahay ujeedada marka halkan waxay ahayd jadwal baa anaga noo degsanaa jadwalkii noo degsanaa waxay ahayd maanta oo sagaal iyo labaatan ah inaan qabanno musharixiintu inay hor yimaadaan baarlamaanka ay jeediyaan barnaamijkoodii siyaasiga ahaa ee ay ku hagi lahaayeen wadanka soddonka oo berri anah inay ahayd maalintii doorashada loo asteeyey sidaa darteed annagoo sida aan hore usoo sheegnay ku salaynayna danta guud ku salaynayna waxaan isla qaadanay guddigii haddaan nahay in wakhtigaa isaga ahe soddonka a lagu kordhiyo muddo saddex cisho ay lagu kordhiyo oo saddexdaa cisho wix qaabkii wax loo qaban lahaana ee aan caddayn doono ka hadlayno saddexdaas macnaha waxay ka dambeeyaan soddonkii oo bisha saddexdeeda haddii ilaahay uu idmo yaa waxay tahay maalinta aan hadda u dooranay inay tahay maalintii doorashada madaxweynuhu ay dhici lahayd maalmaha ka horeeyaana sidaan ayay noqon doonaan bisha kowdeeda soddonkii oo berri ahaa iyo bisha soddonkii oo berri ah diyaargarowgii iyo waxyaabihii kaleeto oo aan u baahnay maan sii dhammaystiranaynaa kowda bisha kowda bisha ee shanaadna waxay noqon doontaa maalinta ay musharixiintu hor imaanayaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo halkaa ay ka soo jeedinayaan barnaamijkooda siyaasiga ay ka soo jeedinayaan labada bisha waxaan waxaan hubin ku samaynaynaa labada bisha waxaan hubin ku samaynaynaa yacni doorashadii maadaama ay saddexda dhacayso diyaargarowgii aan samaynay in uu sidii loo baahnaa uu meeshii loo baahnaa inuu gaarsiisan yahay iyo wixii naga dhiman maalinta ay bishu saddex tahayna waxay noqonaysaa maalinta doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayay noqonaysaa sidaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa in badan ayay arrintana soo jiitantay xaqiiqatanna anaga guddi ahaan gaar ahaan aniga ka guddoomiye ahaan culays iyo xanuun badan bay arrintaas jiitankeedu igu hayaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inay noqoto tallaabadii ugu dambeysay ee wax qurxuun iyo wax wanaagsan oo ummadda galmudug anfaca ilaahay inuu ka soo saaro saasaan ilaahay ka baryaynaa warkayaganu intaasuu ku ogyahay wasalaamu calaykum intaada ka bixin gudoomiye wax waqti korrima lagu sameeyey warbaahirinta musharaxiinta waxaan yani aada umahadsan tahay waxaan is waxaan iloobay waan iska halmaamay sababta dibdhiga aan u qaadanay sababtaasi waxay tahay arrimo badan oo arrimo farsamo u ah awgeed ayay ayay tahay sababta dibdhigaa keenta su-aasha aad weydiisay igu celi
sideed labaatanka isdiiwaangelinta musharaxiinta ku ekada wax waqti korrima lagu sameeyey maya wax waqti kordhina oo dambe oo barnaamijkaas u haray ma jiro dhowr jiraa dibdhac lagu sameeyey marka ma jiraan wax damaanad qaada oo saddexda bisha in la qabanayo doorashada madaxweynaha damaanad qaad waxaa ah boqolkiiba boqol ayaa guddiga iyo ummadda kaleon ujeedinay iyo inta naga sarrayso oo mas-uuliyada aanu isla qaadanay in ay arrintaasi aysan maalintaa kadib dhacay waa tahay guddoomiye indhaha caalamka galmudug ay fiirinayaan siyaasiyiintii dadka deegaankan xubnihiina guddiga ayaa loo xil saaray in ay doorashada go-aamiyaan dadka maxaad u sheegaysaa in soddonka bisha doorashadu dib ay uga dhacdo
dadka waxaan u sheegaynaa sidii aan horeba aan uga soo hadlay annagu waxa aan daadihinaynaahay waa mas-uuliyad ummad dhan wey waxaanan sheegnay asba yani sababo farsamo awgood inay tahay waxa aanu dib ugu dhignay waa waxaanu u aragnay annagu markii aan doodeer ka galnay kadib in ay tahay wax doorashada iyo macnaheedaba qiimo u leh ama ha noqoto wax tigdikaala ama ha noqoto wax macnawiga ha noqoto marka waxaan u sheegaynaa dhammaan in ay yihiin maadaama ay noo doorteen awal in aan arrintaa iyada a wakiil uga noqono codkoodii ku matalno wixii ay noo dhiibteen ilaalintooda in ay tahay waxa aanu dooran gudoomiye maadaama sidii labaatanka bisha ay ku ekayd diiwaangelinta ee musharaxiinta ilaa hadda imisa musharaxa is soo diiwaangeliyey kuwaas is soo diiwaangeliyey shaqadii ma buuxiyeen
waxaa isi soo diiwaan geliyey saddex musharax ilaa iyo hadda saddexdaas musharaxna dhammaan shuruudihii way buuxiyeen
marka rajaynta ilaa ka qabtaa ugu dambeyn inay dhacdo saddexda bisha doorashada waxaan ka qabaa boqolkiiba boqol inay dhacdo hadday dhici weysana xilka aan waa wadan jiray waxaa jira shuruudaha waxaa ka mid ah in musharaxiinta laga qaadaa qarashaad warbaahintii dadku ma og ayada bakoor imisee noqonaysaa musharaxiinta kharashaadkii waa laga qaaday guddigu horuu loo macnihii barnaamijkan loo loo looga hadlay maxaa ku haboon maxaan ku habboonayn waxaa la sheegay toban kun in ay tahay waxaa laga qaadaya tobankaa kunna saddexda musharax saddexdaba way bixiyeen labayo tobanka bisha waxaa dhacay waxaa la tegaya ingiriiska oo loo tegaya arrimaha dowladda ingiriis shirka qabatay marka maadaama uu dib u dhacay doorashadii ma laga yaabaa galmudug inay ka hadlo shirkaas maya maadaama koob iyo tobanka loo qabtay waxaan wax dooranaya waa saddexda bisha maalinta aan doorana wixii ka dambeeyana xataa hadduusan caleemasaarku uusan suuro gelinin sharci ahaan wax madaxweynaha ka hor istaagaya inuu ka